waxaan xafiiska ku qaabilnay ama aanan kusoo dhaweynay wafdi ballaaran oo ka socday hay-adaha qaramada midoobey oo isugu jira faw iyo u n h c r waxaana hogaaminaysay wakiil ku-xigeenka u qaabilsan soomaaliya hay-adda qaramada midoobey ee qaxootiga u n h c r maadhamsana kulankan ayaa wuxuu ka dhacay wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga iyo maalgashiga dowladda jubbaland waxaana lagu gorfeynayay laba ajenda oo ahaa isbarasho iyo soo dhoweyn iyo ballaarinta iskaashiga hay-adaha u n k iyo dowladda jubbaland siday sare loogu qaadi lahaa wada shaqeynta labada dhinac oo muhiim u ah horumarka iyo dardargelinta adeegyada asaasiga ee bulshada soomaaliyeed ee reer jubbaland qodobka labaad oo aada loo gurfeeyey wakhti dheerna qaatana wuxuu ahaa dardargelinta iyo ka dhabeynta barnaamijka xalka waara oo runtii jubbaland u ah mudnaan oo madaxweynaha dowladda jubbalandna siyaasaddiisa ka kow tahay in dadka soomaaliyeed ee ku barakacay jubbaland iyo kuwii kasoo guriya noqdaba xirooyinka qaxootiga dhedhaab in loo helo xal waara iyo horumar in lagu bedelo gargaarka runtii waxaa aada qooto dheer aan u saarnay sidii aan isaga kaashan lahayn wasaaradda qorsheynta iyo u n h c r iyo faw iyo hay-adaha kale u n k iyo international partnerskaba sidii aan u heli lahayn resource ku filan ee dalkan mashruuca mashaariicdana lagu horumarin lahaa jubbaland hadday noqoto dhismaha guryaha horumarinta mashaariicda horumarineed ee kala duwan ee uu fokas ka saarayo iyo hagaajinta iyo isku dubaridka maadaama wasaaradda qorsheyntu doorkeedu ay tahay isku dubaridka mashaariicda maxaa la dhahay jubbaland sidii loo hagaajin lahaa coordinationka iyo hogaanka mashaariicda si ay u noqdaan kuwa saameyn leh ee runtiina maxaa la dhahay wax ka bedela nolosha bulshada reer jubbaland waxaa kaloo aad aan ugu faraxsanahay wafdiga waxaa la socday sarkaal u qaabilsan arrimaha horumarka ee u n h c r taas waxay ku tusaysaa in dhawaaqeennii ah mar walba in dowladdu ay danaynayso in horumar loo gudbo inuu hirgelay hay-adihii gargaarka ahaa hataa ay hadda abuureen departments ama waaxyo ka shaqayn doona arrimaha horumarka ayadana waxaan ka wada hadalnay sidii aan oga wada shaqayn lahayn barnaamijyada horumarineed ayadana xafiiska waan kusoo dhaweynay maadaama ay shaqada ay ku cusbeed runtiina shir wuxuu ahaa miro dhalla waxaana nagu soo biiray shirka qaqeyb ahaa xafiiska guddiga qaxootiga iyo barakacayaasha uu horgacaya guddoomiyaha oo asaga naftiisa u n h c r si gaar ah ay wada shaqeeyaan shirkana si guul ayuu noogu dhammaaday waxaana la isku afgartay in la dardargeliyo dadaalaha sidii loo raadin lahaa fan loogu heli lahaa arrimaha xalka waara sidii loo sixi lahaa isu dubaridka labada dhinacba mashaariicda dhinaca dowladda iyo dhinaca u n kaba si wixii loo helo uu u noqdo wax kooban oo la hogaamiyo saameynna ku leh nolosha bulshada